alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay fasalkii ka warramayey baabkii ka warramayey shuruud salaa arrimo la-aantooda inay salaadu ansaxayn waxaa ka mid ahaa alislaam qofka tukanaya muslimnimadiisa tamyiiz inuu yahay qof caqli leh waxaa ka mid ahaa atamyiizu bayna alfardi waannafl lakiin taas waxay shardi u ahayd lilcaalim waxaa shuruudda ka mid ahaa طahaara thawban wa makaana wa badana wa min xadathin waxaa ka mid ahaa satru lcawra ofka cawradiisu inay asturan tahay waxaa ka mid ahaa alcilmu bidukhuuli اlwaqt salaada waktigeedu inuu soo galay inuu og yahay waxaa ka mid ahaa istiqbaal اlqibla inuu kacbada xaggeeda u jeesto markaa taa wastaqbilan la fi qitaali xullila istiqbaal اlqibla waa shardi oo la-aantii salaadu ansixi mayso waxaa laga soo reebay dagaal xalaala haddii qofkuu ku jiro ishtadda alkhawf baquhu aada uu u daraado iltaxama alqitaal la ishirdiyo oo ay isku milmaan dadkii dagaalamayay markaa qiblada waa ka jeesan karaa lidaruura waxaa kaloo laga soo reebayaa naafilatu fi safar safarku qasiir iyo tawiilku doonaya baa noqdee sunnaha safar lagu tukanayo isagana marka la xidhanayo haddii weliba ay sahlanaato ayuunbay shardi tahay inuu qiblada u jeesto inta kalena waxaa qiblo u ah dhinaca uu socdo dhinacaas waa inaanu ka jeesan wa tarkuu camdan kalaama lilbashar halkaasu darsigeenu ka bilaabmaya musanifku raximah llahu tacaala sida fuqahada qaarkood caadadooda ay tahay mubdilaatu salaa ayuu ku daray shuruuddii tarku lmubdilaat waxyaabaha salaada burinaya in laga tagaa salaada ansixitaankeeda shardi bay u tahay wixii salaada burinaya haddii la sameeyo salaaddii ansixi mayso wa tarkuhu buu ihi waxaa shardiya wa tarkuhu baa shardiya ka tegista uu ka tago kalaaman hadal hadalkaasi oo lilbashari ey likhitaabilbashari bashar la hadalkood u ahaaday camdan macnaa si ula kaca uu hadlo xarfayni oo bixarfayni laba xaraf uu ku hadlo aw xarfin ama xaraf xarafkaasi oo bimaddin xaasilin xaasilay bimaddin ay maca maddin iyadoo lala qabo jiidis sawtaka codkaaga dhawaaqaagaad jiiday aw mufimin ama xarafkaasoo ah mid macno laga fahmayo walow bikurhin khasbitaan la khasbayba walow xasala haba xaasilo imaa dukira waxaa la sheegay oo xarafka iyo xarfeynka mufhimkaa ama mamduudkaa bikurhin khasbitaan la khasbayha ku xaasilo aw buka ama hurdo ha ku xaasilo wahin ha ku xaasilo aw dikrin ama dikri ha ku xaasilo aw qira'atin ama akrin qur'aan u akri ha ku xaasilo dikrigaa iyo qiraa'adaasi oo tajarada u dhar tirmay oo u barax tirmay lilfahmi ay litafhiimi fahamsiin oo qastiga loo yidhi ay tahay in cid wax lagu fahamsiiyo aw lam yanwi ama aanu niyoonba shay an shay abadan weligiiba waa qiraa'o iyo dikri aan waxbaba u niyoon tafhiim iyo tambiih uma niyoon wax kale uma niyoon aw khaaaba ama uu la hadlo alcaatisa kii hindhisay bitaraxumi raxmad inuu u dalbo uu kula hadlo yarxamuka allah uu yidhaahdo aw radda ama uu celiyo tasliimin salaamitaan cala lmusalimi kii salaamay uu ku celiyo uga jawaabo laa bisucaalin maya haddii labada xaraf ama xarafka macno laga fahmaya uu ku xaasilo qufac aw tanaxnuxin ama labadaasi oo qalab qofka ka qaalib noqday oo uu celin kari waaye aw duuna dayni ama labadaa la-aantood lam yuiq aanu awoodin dikran dikri dikrigaasoo wajaba waajibe ee fi salaati salaada dhexdeeda wain tanaxnaxa hadduu yidhaahdo alimaamu oo fabada ay daahiraan oo ay ka dhex muuqdaan xarfaani laba xaraf falawlaa sida mudani dawaamu liqtidaa kudayashadii lagu dayanayo ee salaadu ay kugu xidhnayd waa inay sii daa'imto saasaa awla ah oo aan laga goosan waay waxaa ka mida buu yidhi shuruudda salaada inuu iska daayo hadalka basharka lagula hadlo an yatruka almusali kalaama lilbashar kalaama yaslux likhitaabi اlbashar inuu ku hadlo hadal basharka lagula hadli karo walow mid markaa bashar la hadlayba yaanu noqone kelidiiba ha iska hadlee markuu leeyahay kalaama lilbashar wuxuu meesha ka saaraya hadalka ilaahay lagula hadlo isagu salaada ma buriyo waxaa la mida hadalka nebiga caleyhi salaatu wasalaam lagula hadlo oo salaadu salaada qofku isagoo ku jira hadduu nebigu la hadlo oo uu u jawaabo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam manaa salaadu ka buri mayso hadalku markaa labuu u qeybsamaa alkalaam alkaiir iyo alkalaam alqaliil alkalaam alkaiir yubطilu salaata camduhu wa sahwuhu hadalku hadduu badan yahay kiisa loo kasa iyo kiisa sahwi ku yimaadaaba salaada wuu buriya lannahu inuu salaada dhexdeeda intuu isilaabo hadal badan uu ku hadlaa mid inta badan dhacda maaha oo salaada gebigeediba uu ilaabada tala sheeka iska galo hadalku hadduu yahay hadal yar haddii loo camdiyo salaadu waa ku buraysa haddii isagu sahwan ilow awgii u dhaco salaadu ku buri mayso waa maxay haddaba hadalka salaada buriyaa waa inuu ku dhawaaqo laba xaraf ew in lam yufhima macnaba yaa laga fahmi labada xaraf sida man ama min ama can ama fi ayuu yidhi hataa haddaan macno laga fahmayn waayo haddaanay macnaba fahamsiinahayn ciddii maqashay siday kalaam ku noqdeen waxay leey lannahu aqalu maa yubnaa minhu lkalaam waxa hadal laga dhiso inta u yar weeyaan waxa hadal laga dhisaa inta ugu yar mar hadday laba xaraf tahay labadii xaraf hadduu ku dhawaaqo walow qofka maqlay macnaba yaanay fahamsiine qof hadlay buu noqonayaa oo salaadii waa ka jabaysa culimo taa diiday waa jiraano ibnu daqiiq ulciid oo kale oo shaafici wuxuu leeyahay inay aqalu maa yubnaa minhu lkalaam yihiin labada xaraf waxaa u yara hadal laga bineeye inay yihiin ka dhalan maysa inay kalaam noqdaan haddaan macnaba aan laga fahmahayn waxaa saas oo kale hadal noqonaya xaraf uu maday aw xarfin bimaddin ay maca maddin mad macii xaasilay sawtaka codkaaga markaa aad jiiday oo aabaa tidhi de waa xarafkaa markaa madani fi lxaqiiqati waa laba xaraf weeye sida xarafka mushadadka oo kale oo qof laba xaraf ku dhawaaqay waxaa kaloo hadala inuu ku dhawaaqo hal xaraf oo laakiin mufhimahoo macno tusinaya sida ci oo kale iyo li iyo qi min alwiqaaya wa min alwicaaya wa min alwilaaya wi hadduu idhaahdo waa xaraf qura leanna waa kalaam taama luq ahaan iyo sharci ahaanba xaraf quraba ha noqdee haddaba wuxuu leeyahay labada xaraf iyo ka badan macnaba yaa laga fahmin iyo halka xarafe macno laga fahmayaa xataa haddii uu ku xaasilo khasbitaan qofka la khasbay salaadii waa ku buraysaa ama uu ku xaasilo oohin oo wuu ooye markuu ooye dabeetana xaraf mufhima baa oohintiisi ka dhex muuqday ama laba xaraf iyo ka badan macnaba yaa laga fahmine isaga ilagu waa ka duwanye saynu sheegnay ikraha waa ka duwanye qosolkiibaa la mid ah oo wuu qoslay deetana qosolkiibaa laba xaraf iyo ka badan ay ka dhex muuqdeen ama xaraf mufi baa ka dhex muuqday haddii la khasbo iyo hadduu ikhtiyaarkiisa ku sameeyo waa isku mid xataa hadduu ooyayo min khashyat illaah ilaahay subxaana watacaala baqihiisa u ooye mar haddii laba xaraf ama hal xaraf oo macno laga fahmaya ka dhex muuqdo oohintiisa salaaddu waa ka buraysaa haddii kalena maya waxaa saasoo kale la mida inay ku xaasilaan dikri sida inuu idhahdo subxaana allah isagoo salaaddii ku jira ama allahu akbar inuu idhaahdo ama inay ku xaasilaan qiraa'o oo idkhuluuha bisalaamin aaminiina buu ihi miduu ku tukanaya maahae waa miduu si kale u yidhi wey haddii markaa xarafka mufhimka ama labada xaraf iyo ka badaneen macna laga fahmayni dikri ama qira'a ay ku xaasilaan waxay kalaam noqonayaan ka tegistiisu ay salaada saxeeda shardi u tahay idaa tajarada lilfahmi ay litafhiim haddii cid lagula hadlayo fahamsiin looga jeedo oo markan uu leeyahay subxaan allah imaamkii baa sababay markaasuu yihi subxaan allah qasdigu u yihi waa inuu imaamka fahamsiiyo un inuu sahwiye ama wuxuu yihi allahu akbar isagoo mubaliga oo intiqaalaadkii imaamka maamuumiinta gaadhsiinaya waxaana allahu akbartiisu ay u barax tiran tahay fahamsiin fahamsiin quri uga qasti ama wuxuu ihi dad baa markaa albaaba kusoo garaacay jamaaca isagoo salaada ku jira markaasuu hi dkhuluuha bisalaamin aaminiin idkhuluuha bisalaamin aaminiin intaa wuxuu uga qastiyey qur-aan baa noqotee inuu iyaga wax ku fahamsiiyo waxaa la mida haddii aanu waxbaba niyoonba oo subxaan allah buu ihi dikrina uma niyoon tafhiimina uma niyoon allahu akbar buu ihi dikri uma niyoon tabliiq iyo gaadhsiinna uma niyoon idkhuluuha bisalaamin aaminiina buu ihi qiraa'atu qur'aan uga qastin sidaasoo kale fahamsiinna ugama qastin iyaduna waa la midoo hadal buu noqonaya yacnii ka tegistiisu ay salaadda saxadeeda shardiga u tahay goormaa dikriga iyo qiraa'adu aanay salaadda waxba yeelahayn wa idaa qasada alqiraa'ata aw idikra faqad waa hadduu qur-aan akhrin unu qastiyo iyo dikri unu qastiyo iyo idaa qasada tafhiima walqiraa'ata aw idikra hadduu labada u wada qastiyo subxaan allah dikri buu uga qastiyey fahamsiin imaamka wuxuu ku fahamsiina uga qasti idkhuluuha bisalaamin aaminiin qira'a uga qastiyey qur-aan akhris inuu dadka idanka weydiistay wax ku fahamsiiyana uga qasti markaas salaadu buri mayso haddii halkani waaba halis weeye dadka badankoodu taama yaqaanin hadduu imaamku imaamku sahwiyo subxaan allah bay yidhaahdaan oo qasdiguu yahay un inay isaga baraarujiyaan oo inay dikri u qastiyaan waxaa laga yaaba badankoodu inaanay raacin oo aanay garanaynba marka haddee kuwaana jahligaa loogu cudur daaraya oo qofku wixii salaada burinaya hadduu sameeyo jaahilan jahlan yucdaru bihi jahli loogu cudur daarayo salaadu kaga buri mayso waxaa ka mida hadalka idaa khaaaba alcaatisa bitaraxumi yarxamuka allah ku idhaahda kii hindhisay oo sidii dee mucaawiya bnu xakam isulamiba ugu yihi jahli un baa loogu cudur daaree marka kan hindhisay un arrintu kuma gaar ahee mukhaaabatu kulli makhluuqin hayr nabiy baa soo gelaysa haddii salaaddii isagoo ku jira hadal uu ku wajaho mid kastoo makhluuq oo nebiga caleyh isalaatu wasalaam aan ahayn waa hadalkii la diiday ee salaaddu ay ku buraysay laakiin haddaanu la khitaabin oo isaga aanu hadal ku wajiyeen oo kaafulkhitaab aanu gelin mid baa hindhisay oo markaasuu yihi alxamdu lilah mid kaloo salaaddii ku jiraa yihi yarxamuhu llah salaadu ka jabi mayso damiiru lgheyba hadduu isticmaalo oo dee ducay noqonaysaa waxaa ka mid ah hadalkii waa la salaamay isagoo salaaddii ku jira deetana wuxuu ka jawaabay salaantii buu ka jawaabay o calaykum asalaam buu ihi kaafulkhitaab buu geliyo dee hadal kii salaamay uu ku wajahay buu ka dhigay calayhi salaamu laakiin hadduu idhaahdo dee khitaab kuma jira markaa damiiru lgheyba baa ku jira salaadu ku jabi mayso waxaa sidaasoo kale la mida haddii uu qufaco amaba se uu xiix yidhaahdo oo aanay ka haalib noqon quficiisiibaa xaraf mufhima ama laba xaraf iyo ka badan ayaa ka dhex muuqday mid ka haalib noqdayna maa miduu iska dayn karaabuu aha ama tanaxnuxiisii bay ka dhex muuqdeen miduu iska dayn karana waa aha waa hadalkii markaa salaada burinayey laakiin wuxuu leeya hadii labadaasi ay ka haalib noqdaan oo celin kari waayo qufuci ama xdii buu celin kari waaye walow xaraf macno fahamsiinaya ama laba xaraf iyo ka badan baa ka dhex muuqdaane waa macduur waa loo cudur daarayaayo salaadiisu waxba noqon mayso weliba haddaanay xuruuftu fara badan haddii xuruuf badan ay ka dhex muuqdaan xataa haddii qufaca iyo tanaxnux uu ka qaalib noqdo markaas salaadiisu waa buraysaa sida ibnu xajar iyo ramli iyo ay ictimaadeen waxaa kale oo xarfaha ka dhex muuqda qufaca iyo xixdu aanay salaadii waxba yeelahayn haddii labadaa la-aantood dikri waajiba aanu la iman karin maba akhrin karaba faatixadii ama atixiyaadkii ama salligii nebiga ama salaamtii salaaddii lagaga baxayo aan laba iman karinba ilaa uu qufaco wax cunaha kaga dhegan dee uu iska soo jaro ama uu idhaahdo xixdaa uu iskaga jaro markaana waxba yeeli mayso salaadiisa xataa haddii xuruuftii la sheegay ay ka dhex muuqdaan marka markuu yidhi dikran wajab waxaa meesha ka baxaya dikri markaa sunnaa ama mustaxab ah ayuu daraaddii u qufacay ama uu yidho dee tana xuruuftii la sheegay baa ka dhex muuqatay quficiisa iyo tanaxnuxiisaas kaasi cudurdaar u noqon maayo waayo daruuro u geynaysa ayaan jirin oo dikriga dee sunnaha ah haddii u suurtoobi waayo waa iskaga tegi karaaba beydkan u dambeeya inuu akhriyana wuxuu kaga hadlayaa imaamka imaamii ku tukinaya baa tanaxnuxay oo buu ihi imaamki dabeetana laba xaraf iyo ka badan ama xaraf mufhima baa diisii ka dhex muuqday ma ka goosanaysaa mise waad iskaga sii xidhnaanaysaa salaaddu way kugu xidhnaanaysaa waxa awleysan buu leeyahay alawlaa lilmaamuum dawaamu liqtidaai bihi inuu kusii xidhnaado imaamuu kasii dhigta ayaa awleysan oo aanu ka goos macna waa ka goosan karaa marka dee waa inuu mufaaraqa niyoodo ka goosasho kadibna salaadiisii uu gooni isaga wato laakiin inaanu ka goosan baa fiican waayo dee asalku waa inaanay salaadu burin cala sixati lagu qaado inay ansaxday sida daahirkiina waxa weeye imaamkaa dhanee dadka tukinaya ee faqiiha ah inaanu intuu iska idhaahdo iyadoon ka qaalib noqon dikri waajibana aanu ku dhawaaqi kari waayin inaanu haddana salaaddii iska sii wadanahayn saas ayaa daahira oo uu iska ilaalinaya dee waxyaabaha salaaddiisa buriya haddiise ay qariina tusiso qariinatulxaal inuu cudurdaar la-aan iska yidho xuruuftii la sheegay deeta ay ka dhex muuqdeen wajabat mufaaraqatuhu ile nin tukanaya maaha salaadiisi waa burtayeen in la niyeysto ka goosashadiisaoo salaadii gooni laysaga wato ayaa waajiba buu ihi wuxuu ihi watarkuubaa shardiga ka tegistiisa kalaaman hadal uu ka tago lilbashari bashar lagula khitaabo lagula hadlo camdan si ulakaca uu hadlo xarfayni laba xaraf waa inuu ka tago aw xarfin ama xaraf wa tarku nudqi ama xarfayni waa inuu ka tago laba xaraf aw xarfan ama xaraf waa inuu ka tago oo saas waynu u nasbin karnaa oo kalaamantaynu markaa dee ka bedelayna waxaa kaleynu odhan karnaa tarku nudqi ku dhawaaqisti waa inuu ka tago bixarfeyni laba xaraf uu ku dhawaaqo aw xarfin ama xaraf uu ku dhawaaqo xarafkaasi oo bimadin maca madin jiidis maceed xaasilay sawtaka dhawaaqaagaa jiiday aw muufimin ama xarafkaasoo ah mid qofka maqlay macna fahamsiinaya walow bikurhin walow xasala haba xaasilo maa dukira waxaa la sheegay bikurhin ay calaa sabiili likraah in la khasbay ha ku xaasilo aw buka ama ha ku xaasilo waxa weeyaan oohin aw dikrin aw bidikrin ama dikri ha ku xaasilo aw qira'atin ha ku xaasilo dikriga iyo qira'adaasoo tajarada u dhartirmay lilfahmi ay litafhiimi fahamsiin aw lam yanwi ama aanu niyoonay bihima labadoodaas shayan waxbaba aanu u niyoon tafhiim iyo dikri iyo qira'a midna uma niyoon ama labadoo wada socdo uma niyoon abadan weligii aw khaaaba ama uu la hadlo alcaatisa ka hindhisa bitaraxumi uu kula hadlo kaafulkhiaab uu geliye ducadii yarxamuka allah u idhaahdo aw radda ama uu celiye salaaman tasliiman salaamitaan la salaamay cala lmusalimi kii salaame uu ku celiyo uu markaa dee isagina la khiaabo laa bisucaalin maya hadday ku xaasilaan xarafka mufhimka iyo labada xarafe khayru mufhimkaahi qof waxay ku xaasilaan aw tanaxnuxin ama ay ku xaasilaan halab qofka ka qaalib noqduu celin kari waaye aw duuna dayni ama labadan la-aantood waa sucaalka iyo tanaxnuxe lam yuiq aanu awoodin dikran dikri dikrigaasoo wajab waajibay wain tanaxnaxa hadduu yidhaahdo alimaamu fabada ay muuqdaan ay fii tanaxnuxihi xarfaani laba xaraf iyo ka badan fala wlaa sida u mudan maamuumka dawaamu liqtidaa'i bihi udayashadu ku dayanaya inay sii socoto weeye oo aanu ka goosan wa ficluhu lkaiiru ay min shuruudi salaa salaada shuruuddeeda waxaa ka mid a tarku ka tegista uu ka tago ficlahu lkaiira ficilkiisa badanuu ka tago low bisaahwin walow xasala haba xaasila ficilkaa badanay bisaahwin sahwi iyo ilowbaa ku xaasile wadaalika kaasi milu ficilka badani milu muwaalaati halaati khaطwin tallaabooyin saddexa xidhiidhintoodoo kale weeye wawahbatin wa milu wahbatin weeye boodis tafxushu foolxun wاlmufadiru waxaa ka mida shuruudii salaada inuu ka tago wixii soomka jebinayay ay wa tarkuhuba shardiga uu ka tago almufadira waxaa qofka sooman soomka ka jebiya wa niyatu salaati wa tarkuhubaa ka mida niyata salaati salaada niyadeedii uu ka tago id tugayaru marka la bedelo macanaa bedelisteeda waa inuu ka tago saasuu ujeedaa waay inagii nidhi waxyaabihii salaada burinayey ka tegistooda ayuu shuruud sixati salaa uu ku daray waana ariiqo laba dariiqaa jira dariiqada koowaad waxay tahay in la kala saaro oo laba baab laga kala dhigo shuruud salaa iyo mubdilaat salaa dariiqana waxay tahay mubdilaadka in lagu daro shuruud salaa ila ka tegistoodiibaa salaada sixadeedii shardi u ah markaa salaada shuruuddeeda waxaa ka mida qofkii tukanaya inuu iska daayo ficilka faraha badan camalka badan salaada dee jinsigeediina aan ka mid ahayn min geyri jinsi afcaali salaa aan la jinsi ahayn afcaashii salaada oo hadduu ficil badan sameeyo walow ficilkaa badani sahwan ba uga dhacee mar hadduu arrintaa u camdiyey xaaraan inay tahayna uu garanayo salaadiisu waa buraysa waayo mar hadduu badan yahay lannahu yaqطacu nadma salaa salaada hay-adeedii iyo qaabkeedii buu jaraya ficilkaa faraha badani ficilkii faraha badnaa haddaba ayuu tusaale u sheegayo oo wuxuu yidhi milu muwaalaati halaati khaطwin saddex tallaabo xidhiidhintoodoo kale waa ficil badan saddex tallaabo oo markaa xidhiidhsan oo waxaa dee la dhaqaajiyey xubin culus baa la dhaqaajiyey oo lugtiya marka waa ficil badan wuxuu inoo ishaaray markaa saddex tallaabo wixii ka yaraha iskuba xigee inaanu ficil badanoo salaada burinaya aanu ahayn salaaddii burin maayo laakiin isaga laftiisa haddaanay xaaji keenin waa in la iska ilaaliyo wey waay rasuulku wuxuuhi inna fi salaati la shuqla si bukhaari saxiixiisa ku wariyey wuxuu markaa inoo ishaaray ficilka lagu sameeyo cudwi khafiifa xubin fudud inaanu isagu salaada burinahayn walow habato ha iskuba xigxigabe sida in far qura la dhaqaajiyo iyadoo kafki uu taagay oo aan la dhaqaajin ama dibnaha la dhaqaajiyo ama sanka ama baadadka indhaha la dhaqaajiyo isagu salaadii waxba yeeli maayo alxarakaat alkhafiifa waa hayru muair markanuu yihi milu muwaalaati halaati khaطwina haba tallaabsadee saddex tallaabo haddaanay isku xigin oo ay kala go-an yihiin oo qadru tumaaniina u dhaxeeyo markaana salaaddii ku buri mayso waxaanay noqonayaan kuwa xidhiidhsan qadarkii tumaaniinada ee in badanayna soo maray wax ka yaray hadduu u dhaxeeyo ayay halaatu khatawaadku noqonayaan kuwa xidhiidhsan ay noqonayaan waxaa ficilkii badnaa isaguna tusaale u ah wahba boodis marka faaxisha bay dhahan sida dee safiinaba ku qoran halkana tafxishu buuri laakiin sida saxiixa taasi inay faaxisho noqotaa qeyd maaha waayo dee kullu wahbatin waa faaxishatun fi salaa boodis kastaaba waa mid fool xun salaada dhexdeeda oo alwahbatu waa mubdilatun lisalaati muطlaqan iyadoon la kala qaad qaadin lanna laa takunu ila faaxisha faaxisho mooyaane wax kalama noqoto marka markuu yihi wawahbatine weliba sa aynu akrinay ficilka badan tusaalihiisi bay ka midta wey laakiin wawahbatun haddii la idhaahdo iyadana waa la odhan karaaye wa ficluhu lkaiiru bay ku cadfantahy oo markaa ficilkii kaiirkaa ka mid maaha ee qasiin bay u tahay waa qeyb kaloo dhinac taalay noqonaysa laakiin maadaama wahbadu ficilka badan ay kamid tahay in lagu cadfo isaga oo la idhaahdo milu muwaalaati halaai khaطwin wawahbatin tafxushu sidaas ayaa fiican oo awleysan waxaa kaloo ka mida waxyaabaha ay tahay qofka tukanaya inuu ka tago niyatu salaati tuayaru ay tayiru niyati salaa salaada niyadeeda in la bedelo taa waa inuu ka tago inuu ka tagaa salaaddii sixadeedii ayay shardi u tahay isagoo salaaddii ku jira hadduu niyeysta inuu ka baxo walow ha niyeysto salaad kaleba inuu uga wareege ama uu taradudo warma ma ka baxdaa mise waad iska sii wadaa ama goynteeda shay xaasilidii uu ku xidho hadduu roobka soo daato waan ka baxayaa buuri hadduu zeed yimaado waan ka baxayaa salaadiisu way buraysaa waayo dee aljasmu biniya baa ka maqan niyada waxaa shuruuddeeda ka mid a aljasmu in la gooyo waxaana aljasmu biniya bay markaa meesha ka saarayaan waxaa khilaafsan soomka iyo xajka iyo cumrada iyo ictikaafka iyo dikriga maxdiga ah iyagoo haddii niyaddii markaa la bedelo waxba noqon maayaanoo buri maayaan oo maxaa iyagii salaaddu ay ku kala duwanyiin waxay leeyihin salaaddu waa axkaamteedu waa ka adag tahay oo waa ka ciidhisan tahay axkaamta kuwaas ta kale salaadda xidhashadeeda iyo ka bixisteeduba ikhtiyaarkiisay ku yimaadaan marka mar hadday ikhtiyaarkiisa ku yimaadaan salaaddii waxaa aada u raadeynayaa dacfiga niyadiisa ku yimaada takiiru niyana dee wuu niyadiibu daciifinaya niyadiisii baa daciifaysa wuxu uhi nadman lima yanuubuhu yusabixu wa hiya bidahri kafiha tusafixu halka wuxuu kaga hadlayaa oo uu soo dhexgeliyey ficilu qofkii qowlu qofka odhanayo iyo ficil uu samaynayo haddana salaadiisii aan waxba yeelahayn oo taa hore ayuu ka soo reebaya nadban sunnanimo ayuu sabixu u tasbiixsanayaa ninkii limaa yanuubu waxaa la soo dersay salaada dhexdeeda awgeed waxaa la soo dersay imaamka oo sahwiyo uun maaha waxyaabo kalea markaa dee loo tasbiixsan karaa waad ogtihiin markuu abubakar salaada sii galay iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu maqan yahay ee nebigu uu yimi iyadoo salaadii lagu jiro ee sacabka ay garaaceen rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi idaa naabakum idaa naabakum fi salaati shayun fasabixu aw man naabahu shayun fi salaa falyusabix fainama tasfiiqu linnisaa ka idinka mida isagoo salaada ku jira waa arrin la soo dersaa subxaana allah idhaahdo sacab garaaca dumarkaa iska leh bukhaari hayruba waa wariyeen marka arrintaa ay sameeyeen oo sacabgaraacabu rasuulu ku inkira waxaan u tilmaamay inay ahayd inay subxaan allah idhahdaan marka imaamkii oo maqan buu mid sii gala imaamkii baa yimi subxaan allah baa la odhan karaa si uu dib u soo baxo dee imaamku shaqadiisii u qabsado ama dee masaajidkii baa u dabqabsadayba subxaan allah baa la odhan karaa iyo waxyaabaha la midka ah oo limaa yanuubuhu buu ihi ee lisahwin imaamun maaha oo wax kastoo markaa dee la soo derso salaadii raad ku yeelanaya marka tasbiixda dikri qura ayuu u niyeysanaya ama dikri iyo baraarujin wada socda laakiin hadduu u niyeysto ka warrama litambiya oo qura baraarujinu waa tii hore inoo soo martay taasi inay salaada jebinayso wahiya buu ihi gabadhiina tusafixu way sacabgaraaci bidahri kafiha kafkeeda dhabarkiisa ee ku sacab garaaciyo macnaa saasay samayn doontaa gacanta midig batnigeeda iyo xaggeedan hoose ayay ta bidix dhabarkeeda saa u garaaci doontaa waa sida fiican un laakiin hadday saa caadi u sacabisay saa isugu garaacdo iyada lafteedu waa u bannaan tahay laakiin waxaa shardi u ah inaanay ciyaar u qastin oo hadday ciyaar isaga qasday ina iska heelaysato qasdigeedu kaa yahay u saxaabinaysaa salaaddu markaa waa ka buraysa waaye wuxuu yidhi nadban sunanimo ayaa limaa shay daraaddii yanubuu la soo dersa ayuu sabixu u tasbiixsanaya wa hiya gabadhiina bidahri kafihaa kafkeeda bidix dhabarkiisa ayay tusafixu ku saxabinaysaayo ka midig markaa xaggiisa hoose ay ku dhufanaysaa wayubطilu salaata salaada waxa buriye buu ihi faral iyo sunatay doonaysabaa noqotee tarku rukni rukunkii ka tegistii aw fawaatu sharin ama shari waxa weeyaan tegistii shardigaasoo min shuruudin shuruud ka mida shardiyadaasoo qad madow tegey salaada markaa wixii burinayey wuxuu inoogu duuduubay laba arrimood arrinka koobaad inuu ka tago rukun ka mida arkaantii salaada ka tago kuu doonayaba rukunku ha noqdee lannahu waa maahiyadii xaqiiqadii salaada salaadiiba dee qeyb baa maqan haddii rukun uu maqan yahay waxaa iyaduna la mido arrinka labaad salaada buryaa shardi ka mida shuruuddii salaada inuu ka tago dee kuwii aynu soo maray ah hadduu hadlo shardi buu ka tegey hadduu ficil badan sameeyo shardi buu ka tegey haddii cawradiisii ay muuqato shardi buu ka tegey hadduu طahaaradii ka tago shardi buu ka tegey wahaakada yubطil salaat salaada waxaa buriya tarku rukni rukunkii ka tegistiisa aw fawaatu sharin ama shardi tegistii shardi inuu ka tago qofka oo macnaa uu ka maqnaado shardigaasoo min shuruudin shuruud ka mida shardiyadaasoo qad madow tegey oo hore aynu usoo sheegnay buu leeyahy makruuhuha halkana wuxuu kaga hadlayaa waxyaabaha qofka tukanaya loo karho makruuha makruuhaat salaa bikafi thawbin xaasilun waa mid xaasilaya bikafi thawbin maro ururinteed aw shacar ama timo warafci wa birafci waa mid ku xaasilaya kor u qaadistiisa ila samaai samada xaggeeda oo kor ugu qaado bilbasari araggi wa wadci wa biwadci waa mid ku xaasilaya makruuh dhigista uu dhigay yadan gacan calaa khaasiratihi kelidiisa wa masxi turaabin wa bimasxi turaabin ciid masixideedu waa mid ku xaasilaya makruuhu aw xasan ama qururux can jabhatihi salaantiisa uu ka masaxo wa xadihi buu ku xaasilayaa dhigistiisa alyadeyni labada gacmood uu dhigo fil akmaami kumamka kumka uu sidaa u geliye gacantii fii xaalati sujuudi uu dhigo xaaladda sujuudi iyo walixraami xaaladda xidhashada wanaqri wa binaqri buu ku xaasilayaa makruuh dhufasho fii sujuudi sujuudi uu ku dhufto ama kala soo boodis fii sujuudi sujuudi uu kala soo boodo kalghuraabi ay ka naqri lghuraabi wa jilsatin qaab fadhiisi buu ku xaasi wa jilsati liqcaai fadhi daayeerka ayuu makruuhi ku xaasilayaa kalkilaabi wa suuratuhaa qaab fadhiisigan suuradeeduna ka jilsati lkilaabi ayda qaab fadhiisidkeedoo kale weeyey takuunu waxay ahaanaysaa uu inoo suuraynaya iqcaagii alyataahu labadiisa sal maca yadayhi iyadoo labadiisa gacmoodna ay la socdaan bilardi ay mulsaqaatin mid lagu dhajiyay bilardi dhulka laakiin hase yeeshee naasiban yakuunu wuxuu ahaanaya naasiban mid taagay saaqayhi labadiisa markaa kub waliltifaati ay makruuha salaada makruuheedu xaasilaa mid ku xaasilaya bililtifaati daymoodki biweji wejigiisa uu ku daymoodo dhinacyadiisa laa lixaajatin xaaje awgeed aanu u daymoon lahu daymoodka u baahan yahay walbasqi wa bilbasqi baa makruuhi ku xaasilaya tufitaan lilyamiini dhinaca midigu u tufo isagoo salaaddii ku jira aw lilqiblati aw ilaa jihati اlqibla ama jihada ay kacbadu ka xigto uu tufo halkan wuxuu kaga hadlay makruuhaat salaa waxaa ka mid a kafu thawb washacr in markuu salaada tukanayo maradiisa markaa uu ururiyo oo dee uu soo laabo saasoo kale timihiisii inuu iyagana ururiyo tusaalahaan dee dib uu xidho oo kale jumhuurulculamaana waxay leeyihin arrintaas salaada ka hora sameeyo ama salaadda isagoo ku jiraa sameeyo labada xaaloodba waa makruuh nawoweyne inay makruuh tahay itifaaq buu kusoo raray waxaana u daliilo dee xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi umirtu an asjuda calaa sabcati acdumin walaa akufa thawban walaa shacra waxaa lay amray inaan ku sujuudo toddoba lafood waxaa kaloo lay amray mara inaanan ururin o aanan dib u celin iyo timatoona imaam bukhaari oo kale sida tabwiibkiisa ka muuqata wuxuu isagu ku tegay arrintaasi inaan la ogolayn salaada dhexdeeda laakiin salaada horteed haddii ay dhacdo inaanay dhib lahayn saasi ayuu ku tegey ayib culimada qaarkood waxay ka soo reebeen timaha marka laga hadlayo gabadha waa ka soo reebeen gabadhii de haddii timaheeda ay dib u xidhan yihiin markastoo ay tukanayso inay furfurtaa waa mashaqay ku noqonaysa marka iyadu waa iska tukanaysaa bay yidhahdeen makruuhna ku noqon mayso oo xaajay u qabtaa inay timuhu dib ugu xidhnaadaan xaajaduna karaahada meesha waa ka saartaa waxaa kaloo ay ka soo reebaan haddii qofku uu musbil yahay oo ninkii maradiisu ay kuraanta ka hooseyso salaada dhexdeeda ama salaada horteedba inuu surwaalkiisii ama maradiisii uu laabo kuraanta uu ka saraysiiya makruuh maaha waayo waxaanu laba meeshii waxaa kulmay mafsado mafsadada inuu musbil ahaado dee xaaraana iyo mafsadada inuu maradii laabo labada mafsado markaa ta daran baa la iska ilaalinaya oo isbaalka ah tayar baana lagu dhacayaa si taweyn la ysaga ilaaliyo tayare makruuha oo ah marada laabisteeda waxaa ka mida buu ihi makruuhaadkii inuu samada eego oo rafcu ila samaai bilbasr isagoo salaada ku jira taasoo kale in makruuh la yidhaahdaa waa nooc fududeyna baa ku jirta waayo nebigu calayh isalaatu wasalaam ciqaab ka dhalanaya waa uu sheegayba layantahunna can dalika aw la tukhtafunna absaaru arrintaa way dayn doonaa haddii kale indhaha laga dhufan doonaa aragga ayaa ka tegi doona saasuu uhi rasuulku calayh isalatu wasalaam taasaa lagu ciqaabi doonaa marka arrintaas inaana makruuh qudhahayn baa xadiidka laga fahmaya bukhaari uu wariyey min xadiidi anas bni malik makruuhaadka waxaa ka mida inuu keliyaha qabsado isagoo tukanaya waa ficilka dee mutakabiriinta waana dhaqanka yuhuudda waxaa la mida inuu ciidda ama qururuxa salaantiisa uu ka masaxo oo rasuulku waa diiday waxaanuu yidhi haddaana daynahayn hal mar samee taasina waxay daliilutay nahyigu inuu yahay lilkaraaha ee aanu ahayn litaxriim waxaa ka mida inuu gacmaha marka uu xiraamanayo u xidhanayo iyo marka uu sujuudayo inuu kumka geliyo maradiisa markaa kumkeeda halkaa gacantu ay ka soo baxdo inuu geliyo waayo nashaadkii cibaadada ayay taasi ka hor imanaysa ta kale waa ficlu mutakabiriin oo kaanamaa inuu iska kibrinayo inuu gacmihiisa dhulka dhigo ama halkaa uu ku sujuudayo waxyaabaa la karaayo waxaa ka mid a in sujuuddii la dedejiyo oo can naqrin ka naqri lghuraab buu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu nahiyey sida markaa tukaha oo kale in sujuuddii lagaga qurhsiiyo laakiin waxay makruuh noqonaysaa haddii uu la yimaado طumaaniinadii rukunka ahayd ama rukunka shardiga u ahayd haddii qadru طumaaniina aanu sujuudda ku jirin dee rukun baaba ka maqanba waxyaaba laysu diida waxaa ka mid ah aliqcaa marka iqcaagu waa laba nooc fadhi daayeer ama fadhi ayka doonaysid ba dheh iqcaaga markaa la karhaa waa inuu barida dhulka dhigo labadiisa lugoodna saa imika lugahaygu ay u taagan yihin uu taago macanaa tarabuci ama lagui ku fadhiisan maayo jilbidu saasay u taagnaanayaan gacmahana uu dhulka dhigo kaasaa iqcaau lkalb nabigu calayh isalatu salaam waa nahiyey waayo fiihi tashabu bilxayawaan qofka sidaa yeelaa waa qof xayawaanka isu ekeysiiyey buu noqonaya maha markaa dhigaa iyadu qeyd maaha oo macayadayhidaasi qeyd maaha hadduu barida dhulka dhigo uu saaqaynkiisana saa u taago oo intuu dee baabacooyinka lugaha dhulka dhigo jilbihiisuna ay saa u taagmaan gacmaha meeshuu doonayaba hadhiga waa iqcaagii laysu diiday weeye iqcaag kale ayaa jira oo sawiritaankanuu inoo sawiray oo meesha kaga saarayo kaasoo ah waxa weeyaan waa iqcaaga mustaxabka ah inuu ku fadhiisto waxa weeyaan lugtiisa bidix inuu ku fadhiisto cirhibteeda inuu ku fadhiisto kaasi wuxuu sunno yahay atixiyaadka hore iyo fadhiga labada sujuudood udhexeeya markaa saasay u kala duwan yihin makruuhaadka waxaa ka mid ah iltifaatka iltifaatka waa naba laba nooc oo ida iltafata bisadri hadduu laabtiisa ku daymoodo qiblada uu ka jeediyo dee shardiga istiqbaalulqibla ayaa maqan salaadiisuba waa jabaysa laakiin iltifaatkan makruuha waxaa looga jeedaa aliltifaatu bilwejhi haddii ay xaaja keentana karahadu meesha waa ka baxaysa oo sideedaba qaacidadu waxay tahay ama daabidku xaajadu tusqid اlkaraaha shaygii makruuha haddii loo baahdo qofka xaaja u qabato karaahadii meesha way ka baxaysa waxaa abu daawuud wariyey nebigu calayh salaatu wasalaam isagoo safara ninuu u diray meel jeex markaa buur ku yaal isagoo salaada ku jira inuu xaggiisa eegayy abubakarna markii rasuulku yimi isagoo dadka tukinaya saxabka ay garaaceene waxay u jeedaan uu fahmi waayey iltafat wa kaana laa yaltafit xagga dambe u soo eegay mana daymoon jirin markuu nebiga arkay calayh salaatu wasalaam ayuu dib u soo baxay markaasuu rasuulku galay oo dadka uu tukiyey taasina markaa nebiguna kuma inkirin arrinta noocaasa marka aliltifaatu lilxaajat isagu waa bannaanye in qiblada markaa midigta xaggeeda loo tufo nebigaa nahiyey jumhuurtuna waxay yidhahdeen waa lilkaraah wa kadalika in loo tufo xagga qiblada culimada qaarna waxay leeyihin waaba xaaraan wa jaaa yowma alqiyaamati wa taflatu beyna caynayhi buuhi nebigu maalinta maalinta qiyama wuxuu imanaya iyadoo wixii uu tufay labada indhood dhexdooda uu kaga yaala saasuu rasuulku calayh isalaatu wasalaam u adkeeyey aadna waa kii uga xanaaqay qiblatulmasjid waxa lagu tufay markuu arkay gacantiisa waa kaga xoqay rasuulku calayh isalaatu wasalaam xaguu hadda wax ku tufaya masaajidka inuu ku tufaano waa xaaraan walbusaaqu fi lmasjidi khai'a wa kafaaratuha dafnuha buri rasuulku calayh isalaatu wasalaam marka hadda wuxuu ku tufayaa maradiisa ayuu ku tufayaa deetana markaasuu isku celcelinaya ama dhinaciisa bidix ayuu u tufaya haddii mariya waxba uu waayo wuxuu yidhi makruuhuhaa salaada makruuheedu xaasiluhaa mid xaasilaya bikafi thawbin maro ururinteed ku xaasilaya aw shacarin ama tima ururintood warafci waa mid ku xaasilaya koryeelistiisa ila samay samada xaggeeda u koryeelo bilbasari aragii wadcii buu ku xaasilaya dhigistiisa yadan gacan uu dhigo calaa khaasiratihi kelidiisa wamasxi turbin buu ku xaasilaya ciid masixideed aw xasan ama qururux can jabhatihi salaantiisa oo halka uu ku sujuudaa uu ka masaxo waxatii buu ku xaasilaya dhigistiisa alyadeyni labada gacmood u dhigo fil akmaami kumamkii dhexdooda fii xaalati sujuudi markuu sujuudayo iyo walixraami iyo markuu xidhanayo wanaqri buu ku xaasilayaa kaga qursiin fi sujuudi sujuudu kaga qursiiyo kalguraabi tukaa kaga qursiintiisoo kale markuu cabayo wa jilsati liqcaa'i iqcaaga qaab fadhiisadka iqcaaga la idhaahdo ayaa makruuhu ku xaasilaya kalkilaabi wa suuratuhaa jilsada iyo qaab fadhiisigaha suuradeeduna kalkilaabi ka jilsati lkilaabi ayada qaab fadhiisidkeedoo kale weeye wakadalika alquruud takunu waxay ahaanaysaa markuu iqcaaga samaynayo xaalat aliqcaai alyataahu labadiisa sal maca yadeehi labadiisa gacmoodna iyadoo ay la socdaan bilardi kuwa dhulka ku dhegan laakiin hashay hase yeeshe yakuunu wuxuu ahaanayaa naasiban mid taagay saaqay labadiisa dhudhune lugaha waliltifaati buu makruuhu ku xaasilayaa daymoodkii bilweji uu ku daymoodo laa lixaajatin xaajo daraaddeed hadduu u daymoodo maya lahu uu u baahday uu xaajooday daymoodka walbasqi buu makruuhi ku xaasilayaa tufitaan lilyamiini dhinaca midigu u tufo aw lilqiblati ama qiblada xaggeeda u tufo baabu sujuudi sahwi sahwiga sujuudiisa iyo axkaamta ay leedahay baabkii ka waramay wey min baabi idaafati shay ilaa sababi baabu sujuud aladii sababuhu asahwi baabkii ka waramayey sujuudda sababteedu ay tahay sahwi salaada dhexdeeda dhacay marka sahwi fi luga waa annisyaan waa ilowga walakina almuraada bihi fi kutub اlfiqh kulu khalali xaasilin fi الsalaa sahwiga ilow in loogama jeedo khalal kasta oo salaada gala ayaa looga jeedaa waxyaabo markaa camdan loo sameeyey ogaan iyo ulakac ayaa sujuudu sahwi loola yimaadaa waaya wuxuu halkan kaga hadlay sujuudu sahwiga xukumkiisa iyo inta uu yahay sujuudood iyo maxalkiisa meesha lala imanayo kadibna wuxuu ku xigsiiyey alasbaab alati liajliha tushrac sujuud sahwi asbaabta daraaddeed sujuudu sahwiga loo sharciyey qubayla tasliimin salaamo naqsi horaantii macnaa in yar ka hor ayaa tusanu la sunneeyaa sajdataahu labadiisa sujuudood musaliga ka tukanaya labadiisa sujuudood oo lisahwi ma sahwi markaad ula timaado ayaa la sunneeyaa lisahwi maa shay markaad ku sahwido yubilu uu burinayo salaada camdu yubilu uu burinaya salaad salaada camdu camdigiisa iyo ukaskiisu wa tarki bacdin walitarki bacdin baa loo sunneeya sujuud sahwi marka laga tago bacdi abcaadda salaada ka mid a camdan ogaan looga tago aw liduhlin ama ilow awgii looga tago laa sunnatin sunno ka tegisteed awgeed looma sunneeyo sujuudu sahwi bal linaqli ruknin rukun reeristii baa loo sunneeyaa rukunkaasi oo qowliyiina oo laga raro meeshiisii oo markaa meel kale loo raro markaa sujuudu sahwigu waa sunna buu yihi waxaana deliishadaan xadiidka abu daawud iyo ay wariya min xadiid abi saciid oo haddii ay wax ka dhiman yihiin haddii salaadiisu ay u dhan tahay labada markaa sujuudood waa sunay noqonayaan naafila ayay noqonayaan baa ku sugan inkastoo xadiidka uu dacfi ku sugan yihi culimada qaarna waxay ku tageen inay waajibta lakin sidan waa sida jumhuurta ay ku tageen sujuud saawigu inuu sunno u yihi waana laba sujuudood oo ka sujuudi salaa ah sujuudda salaadun bay la mid yihiin xagga kayfiyada iyo maa yuqaalu fi ayaa waxaa la odhanayaba oo dikri gaara u soo arooray ma jiro maxalkooduna waa qubayla tasliimin salaamo naqsi horaantiisa yar macnaa in yar ka hor macnaa marka qofku uu dhammeeyo tashahudka iyo wixii ku tacalluqayay sida salligii nebiga iyo ducaysi iyo waxaasuu marku dhameeyo salaamo naqsigu inuu harsan yahay ayuu la imanaya macnaa laa yatakhalalu bayna sujuudi sahwi wasalaami shayun min asalaa sujuudu sahwiga iyo salaamo naqsiga wax salaada ka mid uma dhaxaynayaan macnuhu waa sidaas oo markuu sujuudu sahwigii la yimaadaba waa inuu salaamo naqsado waaye oo saanay ku tageen shaaficiyadu qaarkoodna waxay dhahaan khilaafku wuxuu ku sugan yahay uun sidaba afdala laakiin haddii qabla salaam lala yimaadiyo haddii bacda salaam lala yimaadaba way ansaxaysaa laakiin khilaaf baa ku jira sixada lafteeda maxay tan u deliishadeen shaaficiyadu xadiid badan bay kusoo aroortay nebigu alayh salatu wasalaam sujuudu saawiga inuu la yimi qabla salaam xadiidu abi saciid iyo baa ka mida xadiidu abi hureyre iyo waayo maxay kaga jawaabayaan axaadiida ay ku soo aroortay rasuulku calayhi salaatu wasalaam bacda salaam inuu la yimi sida xadiidka cabdilaahi bn mascuud oo kale bukhaari muslim ba ay wariyeen markuu rasuulku duhurkii tukaday shan rasuulku calayhi salatu asalaam bacda salaam ayuu la yimi waxay leeyihiin arintaasi waxaa ka dambeysay inuu qabla salaam rasuulka dhigay zuhri baa saa yidhi shaaficina zuhri ayuu ku raacay laakiin sidaas saxiixii waxay tahay qabla salaam iyo bacda salaam labadaba waa bannaanyi maxaa haddaba sujuud sahwiga loola yimaadaayo daraaddii loo sharceeya arrimo aynu ku soo aragnay kutubtii yarayda hore oo safiinu dee afar arrimood buu sheegaa afartaasi maxay ahaayeen tarku bacdin aw bacdi lbacdi abcaadda salaadda wax ka mid a haddii laga tago oo camda looga tago ama sahwa looga tago arrinka labaadna wuxu aha ficlu maa yubطilu camduhu walaa yubطilu sahwu salaada dhexeeda uu sameeyo wax haddii loo kaso salaada burinaya haddii lagu saawiyana aan salaada burinahayn waxa kale oo asbaabtiisa ka mid ahaa naqlu ruknin qowliyin ilaa gayri maxali arkaanta qowligee lagu qowlee lagu hadlo mid ka mida ama ka badanba meeshiisi meel aan ahayn in loo raro waxaa kaloo ka mid ahaa ficlu ruknin min arkaan الsalaa maca taradudi fi ziyaadati rukn arkaanta salaada ka mid a inuu sameeyo musaligii isagoo ka taradudsan inuu zaa'id yahay iyo inuu kii asalkahaa yahay afartaada sheegaan halkan markaa wuxuu inoo sheegay lisahwi ma sahwin uu shay ku sahwiyey awgeed baa loo suneeya yubطil uu burinayo asalaat salaada camdu kaskiisa uu burinayo oo sahwigiisu si aanu burinahayn ashyaad waxay u qaybsamaan maa yubطilu salaata camduhu wa sahwuhu sida alkalaam alkaiir iyo aluklu اlkaiir iyo alafcaal اlkaiira iyo waxaasoo dhan camdigoodi iyo sahwigooduba salaada u buriya iyo maa yubطilu camduhu walaa yubطilu sahwu iyo wax haddii loo camdiyo salaada burinaya haddii lagu saawiyana salaada aan burinahayn sida hadalka yar iyo wax yar in la cuno iyo nooca saddexaadna waa maa laa yubطilu salaata camduhu walaa sahwo waa wax haddii loo camdiyo iyo haddii lagu sahwiyaba salaada aan burinahayn sida iltifaadkii oo kale daymoodkii waa kii dee makruuhun ahaa hadduu bilaa xaajay iyo ficilkii yaraa khaطwatayn laba tallaaboo kale markaa kuwa iyaga laa yustaxabu sujuudu lahu wixii markaa camdigiisu uu salaada buriyo laakiin sahwigiisu aanu burin ayaa haddii qofkii tukanaya u ka dhaco sujuudu sahwi markaa ay sunno tahay ta koowaad waa taa ta labaadna waa tarki bacdin abcaaddii salaada wax ka mida waa inu ka tago safiinuu lix markaa uu ka dhigo haddii markaa la faahfaahiyana labaatana oo salaadda waxay u qaybiyaan furuud ama arkaan iyo abcaad iyo sunan hay-aadna waa idhaahdaan halkaas sunanka arkaantu waa hay-adii ama xaqiiqadii iyo maahiyadii salaadda haddii laga tago dee sahwan ama camdan kala doonaya baa looga taga salaad ansixi mayso abcaaduna waa suna alati tujbaru bisujuudi sahwi idaa turikat waa sunayaasha lagu kabo sujuudu sahwiga haddii laga tago camdan ha looga tago ama sahwan ha looga tage waxaa markaa ka mid ah tashahud awal isagaana u asala oo nebigu calayhi salaatu wasalaam atixiyaadka hore markuu ka kacay uma noqon kumana soo celin isaga iyo intii ka dambeysay sujuudu sahwi unbuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku kabay kuwan kale ee abcaadu salaa ay ku magacaabeenna tashahud lawalkaa looga qiyaas qaatay oo la ilxaaqiyey waayo dee dhammaantoodba waa abcaad waa abcaadna macnaheed waa maxay alabcaad alxaqiiqiya bay shabahaan oo arkaanta ah halay ka shabahaanna waxay tahay dee waa afcaal mustaqila weeye afcaal ama aqwaal mustaqila weeye si madax bannaan loo sameynayo rukun aan taabicu ahayn sida rukun waliba uu u yahay isaguna mid mustaqila madax bannaan uu yahay marka tarku bacdin tarku bacdilbacdina waa la mid xaraf tashahudka ka mid a ama alqadru lmujzi min asalaati cala nabiy ka mid hadduu ka tago dee bacdulbacdi buu ka tegey bacdigii barhkii buu ka tegey camda looga tago aw liduhrin aw linisyaani looga tago oo abcaadda haddii ogaan looga tago iyo haddii sahwi looga tagaba sujuudu sahwi baa sunno ah laa sunnatin oo sunnada wuxuu uga jeedaa halkan hay-aadkiibuu uga jeedaa sunayaashii aan abcaadda ahayn oo laa tarku sunati sunno ka tegisteed looma sharciyo sida qur-aan in la akhriyo faatixada dabadeediyo qiraa'ada in lala jahro meesheediiyo israarkii fii mowdicihi iyo adkaartii oo kale fi rukuuc iyo fi sujuud iyo takbiiraat lintiqaal iyo kuwaasoo dhan hay-aat baa la idhahdaa oo haddii ogaan looga tagay iyo haddii laga saawiyaba sujuudu sahwi looma jidayn oo looma sharciyayn arinka saddexaad waa naqlu ruknin qowliyin ilaa gayri maxali waa rukun qowli ah in loo raro meeshiisa meel aan ahayn marka arkaanta qowligaa naqlinteedu waa laba maa yubilu camduhu maa yubطilu camdu naqli mid haddii raristiisa loo camdiyo salaaddii ay burayso waana laba uun waa takbiiraة اlixraam iyo asalaam labadaa haddii meesheedu meel aan ahayn loo raro arrintaa loo camdiyo salaaddu waa buraysa inta kale oo arkaanta qowliga sida akhrintii faatixada tashahudka atixiyaadkii dambe saligii nebiga iyo asalaam asalaam iyada xaggaasaynu ku darra intaa kale oo dhan waa arkaan qowli oo lagu qowlo haddii meeshooda meel aan ahayn loo raro ogaan ha loogu raro ama ilow ha loogu raree salaaddu buri mayso haddii meeshoodii iyagana lala yimaado hadde loo jeedaa la soco faatixada meesheedii waad akrida haddana meel kalead gelisa meesheedii aan ahayn salaaddu kaa buri mayso qur-aan umaad akrida wakadalika saligii nebiga iyo tashahudkii laakiin haddii arrintaasi ay dhacdo sujuudu sahwi in lala yimaado ayaa sunno ah oo la sunneeya waaye waxa markaa hadhay soo ma ahaa maxalkii afraad ama sababtii afraad sababta afraad maxay ahayd iqaacu ruknin maca taradudi fii ziyaadati inuu sameeyo rukun arkaanta salaada kamid isagoo ka taradudsan inuu dheeraad yahayen kale maalan labadii sujuudood baad ka shakida tii daba miyaad la timi labadii waa kuu dhan yihin mise mid baa kuu hadhay shakiga waad iska tuuri oo horta waad sujuudi sujuuddaa markaad sujuudaysa maxaad ka taradudsantay ni toloma dheeraad baa oo labadiiba horaad u samaysay mise waa tii labaadoo dheeraad maaha markaana sujuudu sahwi ayaa lagaa rabaa sujuudu sahwiga lishakina waa loo sharciyeeyaa shakin laga shakiyo rukun markaa samayntiina waa loo jiidaya waa loo sharciyeeya wuxuu yihi qubayla tasliimi salaamo naqsi horaantii horaantiisa yar ayaa tusanu la sunneeyaa sajdataahu ka tukanaya labadii sujuudood lisahwi maa shay saahwinta uu ku sahwiyey uu sujuudo yubtilu uu burinayo camduhu kaskiisu asalaad salaada wa tarki bacdin uu sujuudo bacdi ka tegistii camdan uga tago aw liduhli ama ilaa awgii uga tago laa sunnatin ee ilaa litarki sunnatin sunne ka tegisteed waa hay-aadkii sujuudu sahwi looma sunneeyo bal naqli rukni linaqli rukni rukun reeristii baa loo sunneeyaa rukunkaasi oo qowli oo camdinta loo camdiyo reeristiisuna aanay salaada burin wa kullu ruknin buuri rukun kaste waqad taragta aad ka tagta musalliyow saahiyan xaala aad tahay mid sahwisan maa bacdow rukunkaa waxa ka dambeeya ee aad samaysay laqun oo waxba kama jiraan oo la tirin maayo ilaa an taatiya ilaa aada la imanayso bimilihi rukunkii oo kale halkiisii labaadee uu kaga jiray salaadda aad gaadhayso fa huwa kaa aada la timi ayaa yanuubu canhu kii aad ka tagtay naa'ib ka noqonaya walow biqasdi nafli sunno uu qasdinteedba tafcalanhu aad u samayside sunno uu qasdinteedba aada u samayside uma dabeetana tadaarak buu ihi yacnaa haleel oo la kaalay maa baqiya waxa hadhay murataban xaalow iyo mid sidiisii u kala horeeya wabni calayhi salaadiina ku dhis lizamaanin wakti markuu ka soo wareego qaruubaa dhow halkan wuxuu kaga hadlayaa haddii aada rukun ka tagto rukunka haddaad ogaan uga tagto dee salaaddii way kaa buraysaa in kunta caaliman caamidan salaaddii way kaa buraysaa haddaad u camdido ka tegistiisuna inay xaaraan tahay rukun uu yahay aad garanayso laakiin rukunkii baad sahwi uga tagtay buu ihi tusaalahaan rukuuc baad rukuucdii baad ka tagtay ragcadda koobaad rukuucdeedii baad ka tagtay ilow awgii baad uga tagtay maxaa la yeelayaa markaa haddaad xusuusato horta wixii dabadi rukunka aad ka tagtay ka dambeeyey oo dhami oo waxba kama jiraan waayo lianna waqaca fii kayri mowqici meeshiisi meel aan ahayn ayuu dhacay de oo rukunkan aad ka tagtay baa dee ka horreeyey iminkana dee isagiibaa horeeye weeyaan macnaheedu ila rukunkii ka horreeyey maad samayna la tirsan maayo waxay tirsasha bilaabmaysaa uun rukunkaa rukunkiisa oo ragcadda labaad haluu kaga jira markaad gaadho unbay tirsasha bilaabaysa rukuucda aad ilowday rukuucdeeda markaad gaadho unbaa salaadii ay kuu tirsantahy taad ilowday iyo rukuucda kale ee ku xigta inta udhaxaysa wixii aad samaysay oo dhami wax tirsan maaha oo ictidaal iyo sujuudihii iyo fadhigii u dhexeeyey laba sujuud iyo qiyaamkii ragcadda kale aad u kacday iyo waxaasoo dhami wax tirsan maaha waa laqwi maxaa la yeelayaa markaa rukunkii aad ilowday haddaad xusuusato adoon rukunka rukunkiisii ragcadda kale aanad gaadhin waa inaad ku noqoto oo isagii intii ka dambeysay baad la timaado rukuuc baad ilowday rukuucdii ku soo xigtay adoon gaadhin baad xusuustay meeshaad doonaysidba joogo horta waa inaad rukuucdo haddaad fadhida kaco rukuuc haddaad taagan tahayna rukuuc intii rukuucdaa ka dambeysayna la kaalay deetana salaadaada saasun ku wad saasay kuugu dhammaanaysaa waayo rukunkii aada ilowday maad xusuusan ilaa aada gaadhay rukunka rukunkiisii ku soo xigay rukuucda aad ilowday ilaa rukuucdii kale kusoo xigtay aad gaadhay maad xusuusan mar haddaad rukuucda rukuucdeedii gaadhay dib u noqosha ma jirto haddabaad rukuuc joogtahay xaggaad u noqon rukuucda aada gaadhay ayuunbaa ti aad ka tagtay meesheedii gelaysa oo ragcaddii markaa buuxinaysa meeshiina dee waxay noqonaysaa inay ragcad dhami laaqi noqoto oo ragcaddii koowaad midaan jirin ay noqoto haddii ragcadda koowaad ay ka maqan tahay oo taa labaad un salaadaadii aad ka bilowdo oo dabeetana iyadu ay kow noqoto intii ragcadooda ahayd sa aad kula timaado fahuwa yanuubu canhu waa kaa yidhi haddaba halkan mas'aluu tilmaama masaladaas waxa weeye rukunkaa rukunkii aad ka tagtay naa'ibka ka noqday qasdiga aad ku samaysay qasdi aad sunnanimo u qasdidayba ha noqdo taa waxaa tusaale u ah sujuuddii koobaad baad la timi tii labaad baad ka sahwidayoo waad kacday laakiin intaanad kicin ila waxaad islaahayd labadii sujuudood baa kuu dhale jalsatulistiraxaad samaysay jalsatulistiraxahaas dee waxay xagga suurada shabbahdaa fadhigii labada sujuudood udhexeeyey laakiin biqasdi nafli baa lagu sameeya iyadoo sunanimo loo qastiyey baa lagu sameeya waad kacdoo qiyaamkii baad ku xusuusatay inay sujuudi kaa maqantay dee waad soo noqonaysaa markaa ma waxaad la imanaysaa horta fadhigii laba sujuudood u dhexeeyey kadibna sujuudi baad la imanaysaa maya mar haddaad jalsatulistiraxa samaysay iyadaa meeshii fadhigii laba sujuudood u dhexeeyey kuu buuxinaysa oo markaad qiyaamkaa ka timaado sujuudunbaa toos u gelaysa ila labada fadhi waa isku mid ee qasdi qasdiga ayuunbaa kala duwane oo fadhigii aad u fadhiisatay lil istiraaxa intaanad kicin ayaa markaa kuu noqonaya fadhigii u dhexeeyey labada sujuudood intaasuu ujeeda wuxuu ihi wa kullu rukun rukun kastaoo qad taragta aad ka tagta musalliyow saahiyan xaale aad tahay mid sahwisan aad ka tagto maa bacdo waxa ka dambeeye aad samaysaa laqwina waxba kama jiraan ilaa goormuu laqwi noqonaya ilaa an taatiya ilaa aad la imanayso bimilihi rukunkii oo kale fa huwa kaa aad la timi baa yanuubu canhu naaib ka noqonaya meeshiisii buuxinaya walow biqasdi nafli sunanimo qasdin aad u qasdidayba tafcalanhu aad samayside uma tadaarak buu ihi halkana wuxuu leeyahay intaa dabadeed nusuka qaarkood buu ku yaalla beytkan qaarna kuma yaala salaadaada intii dee kuu hadhay samee weeyaan macnuhu iyadoo tartiibteedii leh ha oo haddaanad weli salaaddii ka bixin adoo weli salaaddii ka bixin baad xusuustay inuu rukun kaa maqan yahi salaaddii baad ka baxday maxaa la yeelayaa waad salaamo naqsatee salaamo naqsigaasi mid sahwi kaaga dhacay buu noqonayaa horta salaaddii kaa burin maayo ila isma lihid salaaddii waxbaa kuu harhsane haddaba ma salaaddii baad ku soo wada celinaysaa mise intii kuu harhsanaydun baad la imanaysaa dee ragcadta iyo haddii ay ka badan tahayba iyo haddii ragcad qeyb ka mida ay tahay oo dee ragcadda u dambaysa laakiin ka mid a waxaa la eegayaa wakhtiga ka soo wareegay salaadda ka bixisteeda wakhti yari hadduu ka soo wareegay curfi ahaan wax najaasaana aanad taaban ficil badanna aanad samayn waad ku dul dhisaysaa intii ku harhsanayd umaad la imanaysa haddii wakhti badan uu ka soo wareegay ama najaasiya waxaad taabatay ama afcaal badan aad samaysayna salaaddii waad soo bilaabaysaa haddaad qiblada ka jeesatay iyadu dhib ma laha uma tadaarak buu ihi ka daba tag maa baqiya wixii hadhay murataban xaalo uu yahay mid sidiisii u tartiibsan wabni calayhi ku dul dhis lizamaanin wakhti maruu ka soo wareego salaadda ka bixisteedii qaruba wakhtigaasi oo ah mid dhow waman nasiya qofka ilaaba atashahuda atixiyaadkii almuqadama ee ahayd mid la horreysiiye atixiyaadkii hore oo caada noqda oo bimacnaa dee qaama kaca istaaga oo caada noqda oo fadhigii dib ugu noqda bacda alintisaabi markuu si dhammaystiran si quman markuu isu taago xaruma noqoshadiisaasi horta waa xaaraan wa jaahilu taxriimi arrintaasi inay xaaraantay qofka jaahilka ka ah aw naasin ama mid ilowsana inuu salaad ku jiraba isagoo salaad inuu ku jiraba ilowsan buu iska noqdo falaa yubطilu burin maayo salaadii cawduhu noqoshadiisu wa ilaa haddii kale miyaa oonu sidaa ahayn oo atixiyaadkiibuu ka kacay si qumanna wuu isu taagay ha jaahil ma aha noqoshadu inay xaaraantay waa garanaya naasina ma salaad inuu ku jiro waa xusuusay waana noqday abطala ay cawduhu asalaata noqoshadiisaasi salaaddii bay burinaysaa a kaila u noqdayna markuu xusuusto waa inuu kaco sujuudu sahwina markaa waa laga rabaa laakiin hase yeeshee cala almaamuumi maamuumka dushiisii xatman si go-an oo waajiba yarjicu an yarjicabaa inuu noqdo ila ljuluusi fadhigiiuu ku noqdo yatbacu si uu u raaco lilimaami ama yatbacu isagoo raacay lilimaami imaamka halkan wuxuu kaga hadlayaa qof baa atixiyaadkii hore ilaabay qofka atixiyaadka hore ilaabay waa qof kelidii tukanaya ama waaba imaam maamuumku isagu inoo iman doonaaye atixiyaadkiibuu ilaaba uu kacay wuu istaagay mar haddii uu si dhammaystiran oo quman isu taagay inuu dib u fadhiistaa mid banaan u bannaan maayo xaaraan bay ka tahy waayo maxay xaaraan uga tahy laa yajuusu tarku waajibin lisunnatin sida qawaacidda fiqiga ka mida shay waajib uu hadda ku talabuso qiyaamkani waa waajib waajibka inuu ka tago sunno uu uga noqdaa ila atixiyaadku waa sunne atixiyaadka hore ma banaana ta kale dee mar haddaanu u banaanayn noqoshadaas iyo fadhiga iyo waxaaso dhan waxay noqonayaan afcaal aan salaadiisa ka mid ahayn oo salaaddiisii uu ku ziyaadiye uu ku kordhiyey bay noqonayaan marka horta waa xaaraan oo uma bannaan bimacnaa aathim buu ku noqonaya in kaana caamidan caaliman salaadiisuna waa ku buraysaa liziyaadatihi qucuuda gayra mashruucin waayo dee atixiyaadka in loo fadhiistaa salaaddaa ka mid ahda lakin mar haddii maxalkiisii la dhaafay hadda salaaddii ka mid maaha haddiise uu jaahiliyo in arrintaas inay xaaraanta aanu garan ama ila ooga uga dhacdo salaaddu ka buri mayso hadduu jaahiliyo markuu ogaado waa inaanu atixiyaadkii uu soo noqday aanu sii fadhin waa inu ka kaco hadduu naasiyo ilow awgii ugu noqdayna markuu xusuusto waa inuu kaco hadduu arrintaas inay xaaraanta u garanayay salaad inuu ku jirana uu xusuusnaa oo uu noqdo salaadiisu waa buraysaa buu yidhi waxay u buraysana waanu sheegay waay waxaa timi waa ma'muum kan istaage waa ma'muum atixiyaadkii ka istaage imaamkiisu atixiyaadkii buu fadhiyaa isagu wuu kacay si quman buu markaa isu taagay xadulqiyaamkiibuu galay waxa waajib ku ah kaa inuu noqdo muxuu u noqonaya sunnu u noqonaya waajib uga noqonaya maya waajib buu waajib ka adag uga noqonaya oo qiyaamkan uu galay waa waajib waajibaadka salaada ka mida mutaabacatu limaamna waa waajib waajibaadka salaada ka mida mutaabacatu limaam baana waajib markaa aakada oo adag waayo waynu ognahay dee imaamka raacistiisa in looga tago xataa tartiibtii salaadda inuu uga tago maamuumku tartiibtii salaadiisa inuu uga tago waynu ognahay waay waa hadduu markaa u kaco sahwan maamuumku hadduu se camdan u kaco inuu soo noqdaa sununbay uta waajib kuma aha markaa dee qasdi saxiixa buu leeyahy haddii imaamkii uu atixiyaadkii hore ka kaco ila ogaan baab uga kici karaa ama uu sahwan uga kaco oo maamuumkii uu ku hadho ka warrama hadduu mufaaraqo niyooday dee waa nin kelidii iska tukanayo imaamka kuma xidhna waxba kama dhexeeyaan isagoon mufaaraqo niyoonbu fadhigii iskaga hadhay imaamkina u kacay iska atixiyaadsanaya imaamkiisina waa taagayo qur-aan buu akrinaya salaadiisu way buraysaa waayo لأنه khالف الإmام في suنaة مkhaaلaفaة الفاxشha فاaxishaة المkhaaلaفة imaamkii buu ku khilaafay sune imaamka in lagu khilaafo ay fool xunto aad ay u muuqato oo sune hadduu imaamkaagu ka tago haddii aad khilaafto aduu sune aad la timaadana khilaafka imaamku aad u muuqanayo kuma banaana inaad imaamka arrintaa ku khilaafto haddaad ku khilaaftana salaadaadii baa buraysaba waay haddaba maxaa laga yeelayaa sujuudu sahwigii oo qofkaa kacay atixiyaadkii ka kacay sujuudu sahwigii ma la imanaya mise la iman maayo laba xaaladood buu yeelanayaa haddii uu u dhowaado xagga qiyaamka sujuudu sahwi waa ayuu la imanaya hadhow haddii uu xaggii fadhiga u dhow yahay ama fadhigii iyo qiyaamka ay u siman yihiinna sujuud sahwi la iman maayo oo labada maxaa lagu kala kaxeeyey waxaa lagu kala kaxeeyey dee khalalkaa kala yar oo nin atixiyaadkii intuu ka kacay xaggii wada istaagayba ama xaggii istaagga u dhowaaday dee ficilkiisa iyo khalalka salaadiisii galay waa ka badan yahay ka xaggii fadhiga u dhow khalalka salaadiisii galay iyo dee ficilka uu sameeyey wakadalika ka qiyaamka iyo qucuudka ay u siman yihiin wuxu uhi wacaa'idun mid noqday qabla intisaabin intaanu si quman u wada istaagin ka noqday ila waa u bannaan tahay mar haddaanu si quman goormay xaaraan ka ahayd inuu noqdo hadduu si quman isu taagay oo qiyaamkii uu si dhamaystiran u galay xadulqiyaamki intaanu si quman si quman intaanu isu taagin buu noqday yundabu waa la suneeyaa sujuuduhu sujuudiisa sahwigaa u sujuudo ama khalalkaa u sujuudo id lilqiyaami marka xagga taagnida aqrabuu u dhow yahay wacaa'idun mid noqday oo taagnidii ka noqday oo fadhiga u noqday qabla intisaabi intaanu si dhammaystiran isu taagin yundabu waxaa loo suneeyaa sujuuduhu sujuud sujuuditaankiisaa la suneeya id lilqiyaami marka xagga qiyaamka aqrabu u dhow yahay wa muqtadin halkan wuxuu kaga hadlayaa maamuumka iyo sahwigiisa iyo haddii dee imaamkiisa uu sahwiyey wax uu yeelayo wa muqtadin mid imaam ku xidhan lan yasjuda sujuudi ma lisahwi u sujuudi maya sahwiga isagu uu sahwiyo laakiin hase yeeshee lisahwi man yasjudu waa sujuuda lisahwi man mid sahwigi buu u sujuudaya qad iqtadaa uu ku xidhay bihi isaga oo mar haddaad maamuum tahay wax allaale iyo waxa adiga sahwi kaa dhaca sujuudu sahwi ula iman maysid oo imaamkaaga tahaaro qabaa kaa qaaday haddaanu tahaaro qabin waxba kaa qaadi maayo isagaa baana salaadi u jirin shardi waxaa inuu imaamku taahir yahay ha laakiin imaamkaagu hadduu sahwiyo adigu yaanad laba sahwiin hadduu doono sahwigiisu haba dhaco inta aanad ku xidhan adigu mar hadduu sujuudu sahwi la yimaado waad raacaysa haddaad ka hadho dee waxaad ku khilaaftay fii sunatin faaxishati mukhaalafa dee salaaddu way kaa jabaysaa imaamkii waa sujuudu sahwi la yimi adna waad iskaga hadha imaamku haddii uu sahwiyo sujuudu sahwigi uu ka tago adoo weli imaamkii ku xidhan sujuudu sahwi adigu lama iman kartid waayo iyadana waa imaamka waad khilaaftay wey khaalafta alimaam fi sunati faaxishati mukhaalafa salaadii ode kaaga buraysaba wuxuu yihi laakiin imaamkii marka aad ka ka go'do salaaddii uu ka baxo iyadoo adiga weli inay ku harsantay aad kacdo intii ku harsaneed aad u kacdo wixii markaa dee sahwi kaa dhaca waad u sujuudaysa ilaa hadda maamuum ma tihide munfarid baata mid kelidii tukanaya baata wa shakuhu buu yidhi qofka tukanaya shakigiisu qabla salaam intaanu salaam naqsan ka hor uu shakiyaa fii cadadi fii cadadi maa sallaa intuu tukaya tiradeedu ka shakiyaa lam yactamid ma cuskanayo fiihi yacnaa shakigaa dhexdiisa calaa qowli axad qofna qowlkiisa cuskan maayo laakiin hase yeeshee yactamid wuxuu cuskanaya calaa yaqiini yaqiintiisu ku shaqaynaya wa huwa yaqiintiisuna aladii yactamidu calayhi oo aka uu cuskanaya alaqal waa inta yar walyati ha la yimaada bilbaaqi yacnaa intii salaadiisa u harhsanayd wayasjud waa sujuudayaa wayasjud ha sujuudo lilkhalal khalalka salaadiisa galay awgii ha u sujuudo waayay shakiga qofku uu ka shakiyo tirada salaadiisa xagga rakcadaha ama xagga rukuucaha iyo hadduu dhaco bacda salaam salaam naqsiga kadib waxba laga soo qaadi maayo taa wuu inoo ishaaray naadimku washaku qabla salaami qabla salaamidaasi waa qeyd oo ashaku bacda salaam laa athara lahu markuu salaadii ka baxay hadduu shakiyo niyo ragcad baa kaa maqan ma sujuud baa maqan ma rukuucba talo miyaad faatixadii akhriday miyaad taxiyaadkii la timi miyaad salligii nebiga la timi shakigaasi macna ma leh shakigu waa iska badan yaho marka dambe waswaas buu isu bedelaya haddii shakiga salaada marka laga baxo yimaada wax laga soo qaado laakiin wuxuu shakiyey intaanu weli salaadii ka bixin wuxuu ka shakiyey tiradii buu ka shakiyey fii cadadi ma ataa bihi min rakcaati salaatii buu ka shakiyey salaadii duurtalo niyoma saddex waa tukatay mise afar buu ka shakiyey welina waa ku jiraa kama bixin wuxuu le lam yactamid fiih calaa qowli axad hadday cid kale waxu sheegto ciddaasi iqaba ha noqotee qowlkooda cuskan maayo oo tirada iyo garasheeda u cuskan maayo haddii la yidhaahdo ragcad baa kaa maqan waxba ka soo qaadi maayo cidda hadalkeeda haddii way kuu dhantayna waxba ka soo qaadi maayo muxuu wax ku dhisayaa imaam ha noqde ama qof kelidii tukanayaba ha noqde yaqiintiisu wax ku dhisaya sida isagu uu hubo intuu hubaanada waa inta yar oo duhur ma saddex baa tukatay mise afar buu ka shakiyey saddexduu hubaa oo inta yara intaa inuu tukaday buu ka soo qaadaya ti afraad uu la imanaya ila inuu tukaday uu sameeyey waa ka shakisany subaxii buu ka shakiyey toloma ragcad baa tukatay mise laba ragcadduu hubaa inta yara nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi liyatrax ishak walyabni calaa ma stayqan shakiga ha tuuro oo sida uu yaqiinsan yahay waxa ku dhiso xataa haddii dhinac la rajaxmo shaaficiyadu waxay leeyihin waxba ku dhisi maayo tarjiix xanaabiladus waxay leeyihin tarjiix waxba ku dhisaya liyataxara sawaab iyagoo xadiidkaa kala daliishanaya sida saxda ah garashadeeda ha ku dadaalo isna waa xadiid saxiixa weeye waaye marka markuu yaqiintii wax ku dhiso sujuudu sahwi inuu la yimaadaa waa sunne oo yasjudu lisahwi nadban waayo dee khalal baa salaadii galay dee shakigaasi waa taradud noqnoqosho saddex baa tukatay ma afar ma labaa tukatay ma mid niyadii buu daciifinaya marka saasuu khalal uu ku yahay wuxuu yidhi wa shakuhu shakigiisa qabla salaami salaamo naqsi hortii uu shakiyo fii cadadi fii cadadi ma ataa bihi min rakcaad ragcadaha uu tukaday uu ka shakiyo tiradooda lam yactamid cuskan maayo fiihi dhexdiisa calaa qowli axad axadna qowlkiisa waxay ka soo reebaan cadadu tawaatur hadday yihiin waa cuskanaya bay dhahdeen shaaficiyada laftooda dad fara badan oo dee xaddu tawaatur gaadhay hadday yihiin haddii la idhaahdo xadiidka abu hureyre saxiixinka ku jira qisatu dilyadeyn ku saabsanaa isaga maxaad ka odhanaysaan iskuma waafaqsana shaaficiyadu xaddu tawaatur haddii ay gaadhaan in la cuskanayo khilaaf baa ka dhexeeya laakiin ramli iyo ibnu xajar iyo saasay iyagu rajixeen in cadad tawaatur haddii ay gaadhaan qowlkooda u ictimaadayo xadiidka maxaad kaga jawaabaysaan baa la yidhi ila nebigu calayhi salaatu salaam markuu dulyadan yidhi rasuulka ilah miyaad ilowday mise salaadii waa la gaabiyo ragcadii qaar baa laga dhimay kamaa yaquulu dulyadayn buu rasuulku ma dulyadayn siduu leeyahayba haddaan hadalkiisa iyo hadalka dadka kaleba aan la cuskanayn muxuu rasuulku su-aasha ka weydiinaya markay yidhaahdeen haa rasuulka ilaahay oo labaa tukatay rasuulku labadii waarhsanaabuu u kacay waxay leeyihiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagaa xusuustay halay ku taalaa taas in rasuulku xusuustay yaa inoo sheegay taas inuu soo wariyey lam yarid hada fi اlxadiiث inuu rasuulku alayه الsalatu salam xusuusta waayo wuxuu yihi laakin hase yeeshee calaa yaqiini yactamidu cuskari calaa yaqiini oo yaqiintu alaqalo waa inta yar labada tiro uu ka shakisay waa tayar tayar inuu sameeyo ayuu ka soo qaaday walyaati ha la yimaada bilbaaqi salaadiisa inta ka harhsan wayasjud walyasjud ha sujuuda lilkhalali likhalalin khalal ay waqaca fi salaati khalal salaadiisa dhexdeeda dhacay awgeed baabu salaati aljamaaca tusanu waa la suneeyaa buu ihi aljamaacatu fii maktuubati salaad farala dhexdeed laa jumca jumco dhexdeed lama suneeyo waaba shardi wa fi taraawiixi baa la suneeya taraawiixdii wa fi lwitri witrigii macahu ficilka taraawiixda maceed xaalo maci xaalo uu yahay kaan yuciida kamaa yusanu sida loo suneeyo fii gayrihi baa la suneeyaa dheh madkuurka kaa la sheegay midaan hayn dhexdii baa jamaaco la suneeyaa wadaalikaasi kaan yuciid waa sida inuu kusoo celiyo alfarda faralkii yanwi isagoo niyeysanaya niyatahu faralnimo maca aljamaacati jamaaco xaalo uu la tukanayo ictiqid aaminna faralkaa labaad ee aada niyeysatay nafliyatahu suninimadiisa aamin wkahrat اljamci jamc badnaantii istuxiba waa la suneeyey xayثu meel baa la suneeyey laa biاlqurbi minhu halka isaga u dhow aanu ahayn masjidu masjid masaajidkaasoo tacadala ka jamaacada badan hadduu tago cadilmaya bilaa jamco noqonay aw fasqa imaama ma aanu imaamku faasiq ahayn aw duu bidcati ama bidca mid u saaxiiba aanu ahayn wajumcatu salaad jumcana yudrikuha wuxuu ku gaadhayaa birakcati ragcad markuu salaada imaamka ka gaadho wاlfadlu fadligii fii takbiirati اlixraami takbiirat lixraamka ku jiray yaxsulu wuu xaasilayaa bilishtigaali buu ku xaasilaya shuqloon bihaa uu ku shuqloomo takbiirat lixraamkii caqiba alimaami ay caqiba takbiirat اlimaami imaamka takbiirtiisa in yar dabadeed halkan salaat اljamaaca iyo xukumkeedu ka hadlay wuxuu yihi waa sunne tusanu fi maktuubati maktuubada wuxuu ga jeedaa shantii salaadood ee faralka ah tii lagu nadray iyo sunno maaha falaa tusanu fiiha oo iyada dee haddii jamac in lagu tukado lagu nadray in jamac lagu tukadaa waajib bay noqonaysaa ta la qalaynayana sunno maaha haddii aan aanay imaamkii maamuunku isku waafaqin salaadda la qalaynayo markaa jamaacadu sunnay noqonaysaa waayo in salaat اljamaaca fii xaqi rijaal ragga marka loo ego ay sunno tahay naadimkeennu wuxuu ku raacay raafici sharxulkabiirka sidaa ku yidhi sida muctamadkee asaxa ah ee nawi minhaajka ku sheegayna waa raggu jamaacada inay ku tukadaan waa inay tahay waliba ragga xortaa ee muqiimiintaa waa inay fardu kifaaya tahay oo ugu yaraan in shicaarkii iyo astaan diimeedkaasi ay ku muuqataa waa inay jamaca ku tukadaan masaajidka ay yimaadaan ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku tegeen madaahibta kale ahi inay tahay waajib qaarna waaba shardu lisixati salaa ba lakin kaasi waa daciif oo inaan sixatu salaa jamacadu aanay shardu ahayn waxa u daliila salaatu ljamaca tafdul calaa salaati lfadi bisabcin wacishiriina daraja qofkii kelidii tukaday inay salaadiisu ansaxday a lagaba fadli badnaadee ayuu xadiidku inoo sheegay waxay sidan u daliishadeen xadiidkaasoo kale laakiin xadiidkaasi kuma cadda jamaacadu inaanay fara lahayn ee waxaa quriga loo daliishan karaa waa in jamaacadu aanay shardi u ahayn sixatu salaa oo salaaddii ay ansaxayso haddii jamaacadii laga tago axaadiid markaa tusinaysa jamaacadu inay waajib tahayna waa jiraan xadiiu acmaa baa kamid ninkii indhaa lahaa ee rasuulku ku yihi aadaanka ma maqashaa faajib waxaa lamid xadiidkii nabigu ku aamiyey kuwa jamaacada ka hadhay inuu guryahooda kusoo gubo hadaanay faral ahayn kuwii hadhay muxuu guryahooda ugu soo gubaya waa yahay laa jumca jumcaha jamaacadu shardi bay u tahay bilijmaac oo salaad jumce cidaan jamaaca ahayn kama ansaxayso waxaa kaloo la suneeyaa bu uhi wa fi taraawiixi wa tusanu ljamaacatu fi taraawiixi taraawiixdu ah qiyaamu leylkii ramadaan la tukanayay wa fi lwitrina waa la sunneeyaa macahu ay maca ficli taraawiix taraawiixda marka lala sameeyo oo witrigii ramadaanta ayaa loo jeeday laba tan uu leeyahy marka taraawiix lala sameeye lanna huwa aladii yufcalu maca taraawiix waaye meelo kalena waa la sunneeyaa wa tusanu ljamaacatu fii gayrihi fii gayri ma dukir kaan yuciida alfarda se inuu faralkii ku soo celiyo tusanu ljamaacatu fi ma dukir kama yusanu lahu an yuciida alfard oo inuu faral salaad faraloo hore u tukaday inuu ku soo celiyo si uu jamaaco ula tukado iyaduna waa maxay waa sunne waxaana u dila labadii ninee mina masjidu khayf rasuulka ugu yimi ee halka dambe iska fadhiistay ma manacakum an tusalliya macana bud maxay idin deeedna la tukataan yaa rasul lah sallayna fii rixaalina bay dhaheen halkaygii baan kusoo tukanay aanu deginen laa tafcala wasaha yeelina haddaad ku tukataan meeshii aad degteen oo aad jamaacadii u timaadaan la tukada raaciyaatuljamaca ayaa loo sunneeyaa qofkii masaajidka isagoo jooga faralkiisii tukadee jamaacadii kale loo kacay ama masaajidkii soo galay iyadoo jamaacada lagu jiro laakiin ka jamaciisii tukadee halkaa iska maraya in uu soo doonto jamaaco kale oo masaajidkaba usoo galo si uu jamaacada mar labaad ula tukado sidaa maaha jamaacadan haddaba uu ku soo celiyey muxuu u niyoonaya waa isku khilaafeen culimadu almuctamed cinda shaaficiya waa inuu faral u niyoonayo isla markaana isagoo ictiqaadsana inay sunno tahay wuu ictiqaadsanya inay sunno tahay xagga niyadana faral buu niyoonaya ictiqid nafliyata waa kaale hadduu faralnimadeeda ictiqaado de wixii nebigu nahiyey buu ku dhacay oo rasuulku wuxuu diiday faral in laba jeer la tukado maalin qura sida nasaa-i iyo abu daawuud iyo ay wariyeen marka waa inuu sunanimo u ictiqaado xadiidka waxaa lagu xambaaraya bay hahdeen haddii uu faral u ictiqaado ka labaad ahlucilmi kalena waxay leeyihin sida xanaabiladoo kale maya hadduu ka labaad faral u niyoodo sida saxiixiina waxay tahay daliil ahaan ka labaad faral u niyooni maayo ila waaba sunna siduu faral ugu niyoonaya waxaana u daliilo xadiidka laftiisa fainahaa lakumaa naafila buuri rasuulku tan labaadaad meela tukanaysaan sunna idiin tahay haddii ay shardi u tahay icaadada inuu faral u niyoodana rasuulku calayh الsalaatu wasalaam waa u sheegi lahaa wallahu aclam wsala اllahu calى nabiyina mxamedi wعalى alihi وaصxaabihi ajmaciin